إله الكون إله الكون قد زادت ذنوبي وفي العصيان قد تاهت دروبي فألهمني طريق الحق دربا ولا تكشف أيا ربي عيوبي assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu ramadaan mubaarak ayaynu idin leenahay dhegaystayaal markanna waxaad ku soo dhowaataan darsiga siddeed iyo tobanaad ee risaalada alkhaflah oo uu halkan ka soo jeedinayo sheekh cabdiraxmaan firim
طريق الحق دربا ولا تكشف أيا ربي عيوبي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وكتاب كأني الغفلة عشر كي طبعا إيه سديدات waxaan ku jirnaa qeybtii kitaabka ugu dambeysay uguna dheer uguna muhiimsan oo cilaaju lkafla ruuxii markay kaflo ku dhacdo oo warmooginimo ay ku dhacdo wixii lagu daaweyn lahaa waxaan soo maray arrinka koobaad oo ahaa alcilmu in ruuxu cilmi u yeesho macrifatu llahi wa macrifatu nabiyihi wa macrifatu diinihi biladila saxiixa arrinka labaad waxay ahayd dikrullahi tacaala calaa kulli xaal ilaahay ruuxa inuu markasta xuskiisa ku jiro kaasaan ku jirnay xadiidkiisii lixaad wa xadiidu abu hurayrata radia allahu canhu can inabiyi sala allahu calayhi wasalam annahu qaal nabiga wuxuu leeyahay calayhi asalaatu wassalaam alaa unabi'ikum war ma idiin sheegaayoo ma idinka waramaa bikhayri acmaalikum acmaashiina kuwa ugu kheyr badan wa askaaha ugu siyaado badan cinda maliikikum ilaahiina agtiisa wa arfacihaa ugu sareysa fii darajaatikum darajooyinkiina aakhra xaggooda wa khayra idinka kheyr badan lakum idinka min infaaqi dahabi walwaraqi inaad bixisaan dahab iyo fidla inaad bixisaan wa khayra lakum idinka kheyr badan min an talqow caduwakum inaad cadowgiina la kulantaano fatadribuu aada garaacdaan canaaqahum luqmahooda aada jartaan wayadribuu ayaguna ay garaacaan ay jaraan canaaqahum luqmihiina qaaluu saxaabatu waxaan belaa yaa rasuula allahi haa qaalana wuxuu yihi dikru llahi tacaalaa ilaahay oo la xuso weeye tabaaraka wa tacaalaa xadiidka tirmidi baa soo saaray raxmatullaahi calayhi ibnu maajahna waa soo saaray albaanina raxmatullaahi caleyhi xadiidka wuxuu ku saxiixiyey fii sunani termadiyu ku saxiixiyey nabiga wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam warma idinka waramaa acmaasha ilaahay ugu dhowaanaysaan midka kuwa ugu kheyr badan uguna daahir badan oo ugu siyaado badanoo aakhara markii la tago wax ka siyaasan oo ka weyn aan la helaynin aakharana darajooyinka ugu waaweyn lagu helo dahab inaad sadaqaysataan iyo fido inaad sadaqaysataanna idinka kheyr badan inaad intaad cadow gaala aad la kulantaan iyo murtadiin iyo balaayo la kulantaan marka aada laysaan ayaguna ragga idinka laayaan arrin ka kheyr badan ma idiin sheega asxaabtu waxay dhi haa balaa yaa rasuulallaahi wax ka kheyr badan noo sheeg waxaan u malanaya waa shan arrimood acmaasha aan gudanayno bikhayri acmaal acmaalka ugu kheyr badan acmaashiina waa mid asgaha cinda maliikikum ugu dahiritaan badan oo xagga ilaahay ummadda intuu ku cafiyo ciduu ku cafiyo male inta loo kordhiyo ruuxa loo badiyo ruux loo kordhiyo male camalkaas wa arfacihaa fii darajaatikum midda saddexaad darajooyinka ilaahay kheyrkiisa darajo ku bixiyahay ugu sareysa darajooyinka aakharo lagu bixiyo idinka kheyr badan inaad dahab iyo fidlo sadaqaysataan idinka kheyr badan inaad jihaad gashaanoo cadowgii aada baabi'isaan ayaguna idin laaya nabigu waxaa layi nab alla waaba rabnaa taasa noo sheegnay wuxuu yihi dikru llahi tacaala alxajar ibnu casqalaani raxmatullaahi caleyh markuu xadiidkan wada wuxuu yihi axaadiid badanoo waxaa sheegaysa tilmaamaysa inuu yahay jihaadku afdalu lacmaal kanna wuxuu yihi xadiidkan wuxuu leeyahay dikru llahi tacaala dikriga iyo xuska alle iyo wardiga wuxuu yahay afdalu acmaal see loo kala daweynhayaa ibn xajar casqalaani wuxuu leeyahy raxmat ullaahi caleyh fii fatxi ilbaari waxaa weeye xadiidkan dikrullaahi ah waa dikru lkaamil baa laga hadlaya dikru kaamil waxaa weeyaan waa dikriga carabka iyo qalbigu ay ka wada socdaan oo carabkan ruux ilaahay buu ka xusahayaa qalbigiisana ilaahay buu ka xusahayaa labadaa dikriga wataa laga hadlahayaa laakiin hadduu dikrigu carabka yahay qalbigana uusan ahayn ama qalbiga uu yahay dikriga uusan la soconin carabka uusan la soconin jihaadka ka fadl badan buu leeyahy maxaad garan kartaa hede jihaadkuwa soo ma aha jihaadku waa mino dikrigu ka mid yahay maogta shay kastoo cibaada waa dikri ilaahi marka adoo jihaad ku jira oo dee oo hadda waa daahirkii qalbigaagiina uu kaafil yahay oo waxyaalo kale uu ku mashquulsan yahay reerkii iyo caruurtii iyo halkaad ka fikirayso xabadiina aada ridayso waxaa ka fadli badan ruux ilaahina xusahaya qalbigiisa inuu xaadir yahay yaa ka fadli badan kaas waayo muxuu hayaa dikrun fi ljawaarix buu hayaa maxaa ka maqan mujaahidka dikrun waxaa ka maqan fi lqalbi baa ka maqan lakiin hadduu mujaahidku isku daro dikrun fi ljawaarix oo xabadii u ridayo wa dikrun fi lqalbina ku jiro qalbigiina ilaahay uga khushuucsan yahay hadee labadii kaa wuu hayaa marka dikrigan ka hadlayna waxa wey hadda ruux salaad buu tukaday acmaashii jawaarixduu la imaanhayaa khushuucna male salaadii waxaan leenahay marka waxaa ka fadli badan ruux ilaahay xusahaya lisaanan wa qalban wa jawaarixan baa ka fadli badan marka dikrigan laga hadlahayo waa dikru lkaamil bulisqlaani waa dikrun fi lisaani walqalbi waljawaarix wey intaa markii la helo wey wax la eg ma jiraan markaas laakiin midkan jihaadku markaas waa dikrun waxaa weeye fi ljawaarixi marka haddii qalbigii lagu daran waa ka tafakur fi fi llaahi subxaanahu watacaala wafi makhluuqaati in ilaahay ku fikirto inuu ku dilahayo inaad la kulmayso aad ilahay qalbiga geliso xabadiina aada ridayso de taa wax ka fadli badan male marka ila waxa weeyaan waa jihaadun oo fi ljawaarixi ah markaa qalbigiina uu waxyaala kale ku mashquulsan yahay oo qalbigaagiina uu maqan yahay kaasaan ka hadlaynaa macnaha kaa wey midka laga fadli badan yahay marka xadiidka wuxuu kudsinhayaa dikriga ilaahay subxaanahu watacaala waa cibaada ilaahay oo ruuxa u ku jiro uusan marna cibaada ka bixin fi lisaan ilahi u ka xuso fi lqalbina ilahi u ka xuso fi tafakuri fi kayriha ilah u kaga xuso macnaa waxaa weeye waa cilaaju lgafla xadiidka toddobaad xadiid abu hureyra radi allahu canhu qaal qaala anabiyu sala allahu alayhi wasalama yaquulu allahu tabaaraka watacaala fi xadiidi qusey ana cinda dana cabdii bi wa ana macahu idaa dakaranii ana anigu ilahay wuxuu leeyahay cinda dani cabdii addoonkay wuxuu iga malaystaan ah bi aniga waana aniguna macahu addoonkayga maciisa ayaanahay waa la jira idaa dakaranii markuu xusahayo fain dakaranii allah wuxuu yihi addoonka hadduu xuso fii nafsihi naftiisa haddii igu dhex xuso dakartu anna waan ku xusayaa fii nafsi wain dakaranii haddii igu dhex xuso fii mala-in jameecaad dakartu waxaan ku dhex xusayaa fii mala-in jameecaad oo khayra ka khayr badan minhu kuwa wain taqaraba ilaya shibran hadduu addoonkay taaka iisoo dhowaado taqarabtu ilayhi diraacan anna dhudhun baan u dhowaanhayaa wain taqaraba ilaya diraacan hadduu dhudhun iigu soo dhowaadana taqarabtu ilayhi baacan baac baan ugu dhowaanhayaa wain ataanii hadduu ii yimaado yamshi asagoo caad u socdana ataytu waan u imaanhayaa harwalatan anoo degdegahaya ayaan u imaanhayaa xadiidkana waa xadiidu qudsi weeyaan waana xadiid aada muhiim u ah sifaadka ilaahay buuna tilmaamhayaa in badan oo ka mid a allah wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala aniga rabbi addoonkay wuxuu iga malaysta maan u ahay un haddaad ilaahay ka malaysato khayr iyo wanaag khayrkaa iyo wanaaggaabuu ilahay ku siin haddaad ilaahay ka malaysto ilan kuu naxariisanayna oo ilaahay uu ku cadaabi oo ilahay uusan waxba kuu hayninna ilaahay waxaad ka malaysataad noqon un ruux kastoo ilaahay waxaad ka malaysa alrajaa walkhoof ilaahay maxaad ka rajaynaysaa ilaahay maxaad xaggiisa ka malaysaa inuu kugu samaynhayo ilahay inuu caafimaad ku siinhayo ilahay inuu janno ku siinhayo ilahay inuu owlaad ku siinhayo ilahay inuu raalli kaa yahay haddaad howlaha ilaahay ka rajaynayso ilaahay waad ka heli haddaad ilaahay ka rajaynayso inuusan jiradan kaa kicinayn nabigaa maalin oday soo booqday xanuunsan kaasuuna wuxuu yidhi nabiguna markuu ruux soo booqsado ereygan baa caadi dhaqan u hayde duhuurun laa ba'sa duhuur insha allah laa ba'sa duhuur insha allah bu nabi slam dhib male jiradan insha allahu waa dembi nadiifin ku talagal baalay odayga wuxuu yihi maxamedow saa hadhihin hadhihin waa laa ba'sa hadhihin balaayo weeye midaanu qandho wadato balaayo ah oday miskiina oo waayeela ayay karkarinaysaa buyi qubuurta inay usii qaadana waa rabta nabig wuxuu yihi idan waaye haye haye markiiba naftaa ka baxday muxuu ilaahay ka malaysay inay baashu baal xun tahay oon dembi lagaga titira inuu aakharo si wato mayn ku dhimay odaygii marka nabigu laa ba'sa duhuur insha allah u dhihi jiray markaa marka ilaahay adigu maxaad ka malaysanaysaa ilaahay inuusan cibaadan kaa aqbalaynin oo salaadan kaa aqbalaynin oo ducada kaa yaad malaysanaysaa ilaahay baad baryaysaa inaan lagaa aqbalayna qalbigaad gelinaysa waxba lagaa aqbalay mahayadi maya in lagaa aqbala ayaad rumaysan tahay oo daninaysa dani waa dani ilaahay sida aad malaysanayso ilaahay kuu yeela subxaanahu watacaala ruux walbaba marka xadiidkaas qudsiga ku tadaburo ilaahay waxaan ka malaysana rajo wanaagsan ilahanka anoo xagga haddana qabsanayna oo cibaadadii la imaanayna oo xooraantii ka hadhayna haddana ilaahay aan khayr ka malaysano laakiin adoo marka hore waajibaadkii la imaanayn oon xaaraantii ku dhex joogin ka hadhayn haddana ilaahay khayr baan ka malaysan taasu ma aha mala fiican ma ahee waa malihii shaydaanka oo kale weye laakiin malaha fiican waxaa weeyaan adoo cibaadadiina la imaanhaya munkaraadkii iyo xumaantiina ka harhaya markaa rajo la imow ilaahay wuxuu leey wa ana macahu idaa dakaranii addoonkayga inta uu xusahayo waa la joogaa miciisaana miciisa maxaa laga wadaa ilaahay daatadiisa yaa miciisa haddaad tidhaahdo muctasili iyo balabaas baad noqonaysaa iyo iyo ashaacire ilaahay subxaanahu watacaala macahu wuxuu ku yahay binnasrati waalmucuuna gargaarka iyo kaalmaynta ilaahay uu kuu kaalmaynhayo iyo warqabka ilaahay uu kaa warqabay kula socdo oo dhan ilaahay macaaga weeye subxaanahu watacaala inta ilahay intaa qur-aanka akhrinayso inta aad tukanayso inta ilaahay aad baryayso inta ilaahay aad xusuusan tahay inta ilaahay subxaa aad ka baqayso inta ilaahay subxaana qalbiga uu ku weyahay intaa ilaahay waa kula jiraa waa wax kasta oo dhibok haysta ilaahay waa kaa faydhayaa wax kastoo wanaag u baahan tahay allah waa ku siinaya subxaana watacaala wa ana macahu idaa dakaranii fain dakaranii fii nafsihi dakartu fii nafsi allah wuxuu yihi isagoo keligii hadduu ixuso cidna ma oga markiibu soo kacay keligaa wado marahaya ruux bini aadan ka warhayo hoosuu ka subxaanlaysanhaya qur-aan buu ka akhrinhayaa ilaahay buu baryahayaa ilaahay keligiisa og ilaahay wuxuu yihi ana khayr iyo nimco iyo wanaag iyo naxariis yaan hoos ka siinaya yaana hoos ka siinaya oo ruuxna uusan ogeyn yaan hoos oga nimcaynhaya marka haddaad ilaahay hoos u xusto adoo keligaa nimco ayna cid kale ogeyn bu ilahay hoos kaa siinaya subxaana watacaala meeqa nin oo iska jaahilid hal mar diinta iyadoo caalim oo qur-aanka xifisa la arko waa wax dhacday wey sheekh saam timiin raxmad ibn ku hadlaa karaamatul awliya marku ka hadlahayo arrintan wuu sheegay wuxuu yidhahdaa ruux intuu soo toosay caawa isagoo xaafid qur-aan soo kacayn marka hore aan qur-aan way dhacdaa maxaa yeele ruux hadduu ilahay ku xidhan yahay oo ilaahay uu baryahayo oo sida hoos ilahay u xusahayo oo uu arriyaa uusan ku jirin allah subxaanahu watacaala si hoosuu nimca u siinhaya marka waa la arkay in badan baa taa la arkay fain dakaranii fii nafsihi dakartu fii nafsihi allah wuxuu yihi subxaana watacaala wain dakaranii fii malaina dakartu fii malain khayrin minhum hadduu igu dhexayso dad bini aadama asagoo ku dhex jira yu jamaacadii la tukaday qur-aan buu ku dhex akhrinsanhayaa wacdi ari ku dhex jira dhegeysanhayaa wacdi buu asagoo akhrinhayaa kitaab akhrinhayaa meel ummad dhexdeeda ah ayuu ilaahay ku xusay allah wuxuu yihi annaga waxaan ku xusayaa dadka uu ku dhex jiro jameico kasii khirban asgu sheega oo ilaah wuxuu leeyahay malaaigta intuu iskugu yeedho hebel fiiriya ninka hebel hebel baa la yidhaahdaa waa ruux mu'mina cibaadadeedu la yimid khayr buu rabaa anna khayr baan siinhayaa inta ilahay intaad ku xusayso fii mala-in oo masaajin qur-aan ku dhex xusayso ilaahayna magacaaga iyo sharaftaada intaa wuxuu ku dhaxayaa malaa'ig dhexdeed allah wuxuu leeyahay wain taqaraba ilaya shibran taqarabtu ilayhi diraacan hadduu daaca la yimaado daaco yar oo hal taako hadduu la yimaado hal taako waxaan anigu siinhayaa naxariis dhudhun ah dhudhun yaa siinhayaa manaa waxaa weeye dhudhunku waa taako labadeed weeye manaa waxaa weeye hadduu wax khayra uu la yimaado cibaado uu la yimaado naxariis ka badan ka laba jibaaran ka boqol laba jibaaran oo naxariisaan ugu bedelhayaa makfiradayda dembidhaafkayga naxariistayda ugargaaristayda waxaan u qabanhayo inta uu la yimid taaka hadduu la yimaado diraac baan uga dhigahaya waa laba taako wain taqaraba ilaya diraacan hadduu ila yimaado konton centimitr ila yimaado oo laba taako ana taqarabtu ilayhi baacan weye hal mitir weye baaco waa diraaciio laba jibaaran haddana marka hadduu daaco la yimaado inkastoo hala ekaatee laba jibaarkeed baan siinhayaa wain ataani yamshi ataytu harwalatan hadduu xagga cibaadadiis soo aado si nashaad iyo wanaag ku soo aado suu daacada u aaday naxariis ka uga degdeg badan ayaan siinhayaa marka si kastood cibaada alla u qaabisho sidaas si ka wanaagsan buu ilahay kuu qaabilhaya xadiidkii qudsiga weeyaan oo nab- ilahi udhihi jiray subxaana jiray uu dhihi jiray man caadaa waliyan lii faqad aadantahu bilxarbi soomayn xadiidka waxaa ka mid ahayd ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala addoonkayga cibaado uu igu soo dhowaado waxaan ugu jeclahay waajibkii aan saaro guto salaadii iyo soonkii iyo sakadii iyo xajkii hadduu xoolo leeyahay iyo jihaadkii iyo qaraabo xirintii iyo birwaalideynkii iyo dirs roonidii shaygii waajibka oon saaray oo uu ruuxa uu la yimaado cibaado taasaan ugu jeclahay bu ilahi subxaana wa tacaala laakiin faidaa taqaraba ilay binawaafil hadduu un sunno la yimaado heer wuxuu noqon hayaa aan jeclaada marka dambe hadduu un sunnada laazim waajibka uu la yimid sunnana waa laazimay salaa sunna soon sunna weyse sunna khayr sunna qur wuu laazimay ilaahay marka duxiyo waxaan gaarhayaa heer anigu aan jeclaado marka aan jeclaadana waxaan noqon hayaa dhegihii wax ku maqlahayey indhihii wax ku arkahayey gacantuu wax ku qabanhayey lugtii uu ku socday oo dhan baan u noqonayaa hadduu wax iweydiistana wallaahi waan siin bu rabi sl hadduu wax maangeli iweydiistana wacizatii wajalaali baan ku dhaartay waan ka maangelinaya waan ka badinhayaa yuu alla leeyahy subxaana wa tacaala marka axaadiisan marka waxa weya waa axaadiid kutusahaya inuu hadduu ruuxu khayr la yimaado khayrka uu la yimid khayr ka wanaagsan baa la siin haddaad cibaadada kusoo dhaqaaqdana intaa usoo dhaqaaqday usoo socoto naxariis ka degdeg badan oo ayada ka sii israacsan ayaa lagu siinhayaa macna marka ruuxa mu'minka saasuu ilaahay u qiimeeyey innagiibaa isqiimeyn loo cibaadadii iyo daacadii ka tagnay wa xadiidu cabdullaahi binu musr xadiidka sideedaad kutusahaya waxyaalahan kaflada lagu daweeyey inay adkaarta ilaahay tahay waxaa u daliila xadiidka sideedaad cabdullaahi binu busr radiallahu canhu ana- ana rajula ninbaa qaala wuxuu yidhi yaa rasuula allahi nabiga ilaahayow ina sharaa'ica alislaami islaamka qaybihiisii qad kahurad calaya way igu farabaatay islaamkii qaybo badan buu yeeshay haddii markaan dhaho islaamka o dhan baan la imaan lama imaan karo oo igu baaatay ee fakhbirnii ii sheeg nab allow bishayin shay ii sheeg atashabathu aan ku dhego bii sheega qaalna wuxuu yihi laa yazaalu lisaanuka radban min dikri illaahi subxaana wa tacaala marna yuusan carabkaagu ka suulin inuu ka qoyan yahay ilahay adkaartii subxaana wa tacaala qur-aankii iyo wardigii iyo tasbiixdii iyo takbiirtii iyo taxmiidii iyo salaadii iyo amr macruuf nahyi can lmunkari marna carabkaa uusan ka suulin inuu ilaahay dikri ka qoyahay ilahay aa baryayso marka eh, walaa yushhad diina axadu ilaa qalaba haddaad tidhahdo diinta oo dhan horta diinta waa yusri waa fudayd laakiin haddaad tidhahdo diinta oo dhan maanta waan wada qabanhaya adaa meel cidlaa ku daalhaya adoon meel la gaadhin baad dhacaysa walaakin sadiduu waqaaribuu yaa la doonahaya marka saxaabigan wakaas wuxuu yidhi ina sharaa'ic alislaami qad kasurat calay naba allow islaamka qaybihiisa waa igu farabadatay meel aan wax ka qabtaan lay inta waa khayr inta waa khayr inta waa khayr wa- keen sameeya marka waan daalay ee naba allo waxay sheegtaa hal arrin oon ku dhego dhab ku dho i sheeg markaasuna wuxuu yidhi laa yazaalu lisaanuka radban min dikri illaahi yuusan marna carabkaagu ka qalalin waxaa weeye dikri illaahi laa yazaalu sakasu lisaanuka carabkaaga radba inuu ka qoyan yahay min dikri illaahi xadiidka tirmidi baa soo saaray ibnu maajahna waa soo saaray albaanina waa saxiixaya raxmat ullahi caleyh arinka saddexaad ee ina tusaya waxaa weeye een, cilaaju lkafla ruux hadduu halmaan ku dhaco oo ruuxii een, qalbigiisii xoogaa uu diintu kasii jeesto oo aakhara halmaan kasii jeesto oo howlo xunxun aad gasho oo rabto inaad qalbigaagii nadiifiso arinka saddexaad ee lagu daya waxaa ka mid ah majaalisu dikri cilaaju likaflati lquluubi liladilati alaatiya adkaarta oo majaalisu dikri meelaha ilaahay lagu xuso meelaha kitaabada lagu akhriyo meelaha la isku wacdiyo makaanada mm, furimaha jihaadka meelaha dugsiyada qur-aanka oo qur-aanka ilaahay lagu xifdiyo meelaha ilaahay lagu xuso amaakinta ilaahay lagu xuso masaajida oo ruuxa uu tago laasimo fadhiisto dhaqan uu ka dhigto cilaajun liqaflati lquluub qalbiga halmaanyaalkiisii daawadeeda weeye majaalisu dikri cilaajun waxay daawo u tahay liqaflati dunuub liladilati alaatiya derbiyadan oo fadhiisato iyo makhaayadaha oo fadhiisato maantoona aad ka sheekayso rag maheradiis iyo makhaayadihii iyo dukaamadiisa iyo kuraasta dhigteen inaad maanta fadhiiso ka sheekayso arintaas waxaan asbaab lqafla ahayd waayahay waxaa samaysaa subaxdii masaahi gal aad aragtidid qur-aan iska akhriso marra iska seexo marra wixii la akhrinaya akhriso marra wax akhrin karta ka akhri masaajida gal bil markaad ku jirto adoo awliyaa uraxmaana soo baxaysa oon fadh iyo makhaayad ogoleyn oon sheeko ogoleyn maya waxaa samey intaad baxdo furmaha jihaadka aad markaa furmaha jihaadka aado bal bil kusoo maqnow bisha aad kusoo maqnaatana qur-aan akhris iyo salaad ku dar cibaada ee meesha danta shitoon rag iskala fadhiisto oo maanta aad sheekayso horta meesha waa iska khayr xataa sheekada khayra laakiin qalbigaa wuxuu sii qohayaa marra waxaa weeye qorigaa sifayso markii lagu diro meelo aad marra qur-aan akhriso marra salaad tuko marra iska soontaa soomi karto lagu ogolyaha soon marka dambe waxaa soo baxaysa adoo mu'mina yaa soo baxaysa oo dhahaysa qur-aanka niyo akhrintiisa waan jeclahay haddaan subaxdii aan akhrin waayo madaxa bay xanuunhayaba madaxay xanuunhaya hadda wuxuu kuleeyahay saaka shah ma cabin madaxa ay xanuunhaya wallahi billah shah haddaan waayo khatar wax ma qaban karo ma arkays minku dhahaya qur-aan baan akhrin haddaan qur-aanka juska akhrin waayo sisi baan noqon maalinta ruux marka hadduu qur-aanka ilaahay laasimo juski uu laasimo marka dambe wuu qabatin haya salaadii sunnaha sodoxadii iyo witrigii iyo hadduu laasimo waa isaatuleylkii wuu soo kiciyo wuu baran hayaa marka majaalisu dikri meelaha ilaahay lagu xuso masaajida xalaqaadka dikriga iyo qur-aanka iyo cilmiga lagu barto furimaha iyo meelaha khayrka ilaahay lagu xuso meelahaas iyo la tago macnaa waxaa weeye meelaha dadka khayrka lagu amro xumaanta laga reebo majaalista laga qeyb galo majaalista lahwi iyo sheekadan la iska daayo cilaajun liqaflati lquluub xadiidka waxaa udilay midka koobaad xadiidu anas ibni maalikin radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleh wasalam qaal wuxuu yihi idaa marirtum haddii aad soo martaan biriyaadi اljannati beeraha jannada haddaad soo martaan fartacu daaqa qaaluu saxaabatu waxay dhaheen wamaa riyaadu ljannati yaa rasuula allah nabiga ilaahay oo beeraha jannada xagey ku yaalaan maxay yihiin qaalna wuxuu yihi xilaqu dikri waa dikriga meelaha lagu xilqeeyo xilqooyinka dikriga meelaha kitaabada lagu akhriyo meelaha qur-aanka lagu xifdinhayo madaarista mataqaanaa ee diinta ilahay lagu baranhayo meelaha ummadda lagu wacdinhayo meelahaasoo laga qeyb gala hadda artaan beer janno wey meeqaan beer janna intaan aragna aan faraha ka qaadnay kitaab la akhrinhayo iyo meel qur-aan ilahay lagu xifdinhayo iyo makaano dadka lagu wacdin intaan iska dhaafnay waa goono nabiguna wuxuu leeyahay waa amare idaa marirtum fartacuu fartacuu amar wey hortaaqa layi marka xadiidka tirmid baa soo saaray waxasanahu lalbaniyu raximah llahu tacaala albaana waa saxiix yeelay marka dadka muminiinta waxaa la doonayaa inay mar kasta beeraha jannada rag iyo dumarba beeraha jannada inaan laga qadin beer janna ninkii u baahan waata aseenta janna ninkii u baahanna waata xadiidka labaad waa xadiidu mucaawiyata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaala nabig wuxuu yihi kharaja ana rasuula allahi nabiga sal kharaja nabig wuxuu ku soo baxay calaa xalqatin xilqa weyn xalqa weyn oo min asxaabi asxaabs ay wareejiyeen ayuu nabigu maalin ku soo baxay faqaalna wuxuu yihi maa ajlasakum war maxaa idin fadhiisiye waqtigan masaajidka aad fadhidaane xilqadan weyn maxaa qabanaysaan qaaluu waxay dhaheen jalasnaa waan fadhiisanay allow nadkuru allaha wanaxmadahu annagoo ilaahay xusayna wanaxmaduhu kuna mahadinayna calaa maa kii uga mahadina ilaahay hadaana uu nagu hanuuniye lilislaam islaanida ah wamana uu nagu gallaysay bihi maaga calen korkana waa min alislaami ah qaalna wuxuu yihi allahi ilaahay baa idinku dhaariyaye maa ajlasakum idinma fadhiisinin miyaa ilaa daak ilaa ilaahay inaad xusaysaan ood ilaahay ku xamdinaysaan ood wardinaysaan mooyaane wax kale oma fadhidaan miyaa qaaluu waxaa nihi wallaahi maa ajlasna ilaa daak wallaahi nabi allow inaanaan u fadhinin ilaa arrinkaa mooyaane qaalna wuxuu yihi amaahoy inii anigu lam astaxlifkum idinma dhaarsanin tuhmatan tuhmo aan idinka qaban lakum idinka walaakinahu hase ahaatee ataanii jibriilu jibriil baa ii yimid melku jibriil fa akhbaranii wuxuu ii sheegay ana allaha alle yubaahi inuu idinku faani bikum idinka almalaaikata maal idinku faanhaya xuleya ma addoommadaas kale gaari kartaan fiiriya masaajidka dhex fadhiyaan khayr ilaahay xusahayaan marka ma idinkaa gaari kara xadiidkaasu marka waa xadiid muslima weeyaan muslim wuxuu kusoo xadiidka ku dhigaa markuu ka hadlahayay fadlu ijtimaaci calaa tilaawati alqur'aani wa calaa dikri qur-aanka markii la akhrinhayo in meel la isku yimaado la iska dhegeysto mid akhriya iyo kuwa dhegeysta mid fasira iyo kuwa dhegeysta fadliga ay leedahay iyo cilmiga ku akhriya iyo kuwa dhegeysta weeyaan marka waxa weeye xadiidkaas wuxuuna tusinhayaa acmaal aada iyo aad u muhiima oo maxay tahay nabiga markuu ku soobay asxaabtii oo masaajidka dhex fadhida xalqa weyna ay fadhiyaan nabigu waa la yaabay waqti masaajika ay fadhiyaan raggan dhalinyarada ah nabi wuxuu war maxaa idin fadhiisiiyey jalasnaa nadkuru allaha wanaxmaduhu calaa maa hadaana lilislaami wamana bihi calayna waxaan u fadhinaa un ilahay baan xusaynaa ilahay aan ka cabsanno diinta ilahay aan hirgelinno diinta ilaahay aan baranno aan u dagaalanno ummadda aan gaadhsiino ilaahay baan isxusuusinaynaa midda labaad wanaxmaduhu calaa maa hadaana lilislaami ilaahay waxaan uga mahad celinaynaa diintan uu nagu hanuuniyey ilaahay diinkiisa uu nagu hanuuniyey iyo islaamnimada uuna siiyey dad badan maanta aan islaam ahayn oo faraha naga fara badan oo naga caqli badan yaa islaamnimo la siinin marka anagoo maanta bini aadama inuu ilaahay islaamnimadiisa nagu hanuuniyey taana ilahay baan uga mahad celinaynaa waxaan kaloo ilahay uga mahad celinaynaa waman nabiya calayna diinta ilahay uu bilaashka nagu siiyey lacag kuma aanaa bixinin ooma aanaan ordin mataqaanaa markaasu ilaahay bilaash diintiisa nagu siiyey towxiidkii waa ka qaata ilahay qalbiga nagu geliyey ilahay waana hanuuniyey anagoo aan lacag ku bixinin adduunyo xun maanta dadaa rahaysana maanta o dhan baad lacag ku bixini adduunyaan rabaa dukaan fur maanta subax fur habeenkii lix saac ka hooyo orod bakhaar xamar wax u dir inta kasoo rar waxbaa see noqday waxbaa gadoon waxbaa gubtay marka haddii xoogaa faa'iido hanti aad yeelata kusoo gasha maanta xoolo beer waa mar aad rafaaday oo dhiiday oo sakaraaday laakiin islaamnimada ilahay wuxuu nagu siiyey wamana bihi calayna ilahay wuxuu nagu galladay so ilahay bilaash nagu siiyey islaamnimadan taasaan uga mahad celinayna nabigu waa dhaari wuxuu waryaa ilaahay baa idinku dhaariyey ma arrinkaa unbaad u fadhidaan mise wax kalaa jira waxay dheheen nabi allow ilaahay baa wallaahi maa ajlasnaa ilaa daak wallaahi nabi allow nama fadhiisinin ilaa intaa mooyaan markaasuuna wuxuu yihi tuhmo aan idinka qaba idinma dhaarsanine jibriil baa hadda ii yimi wuxuu yihi raggaa meesha fadhiya ma artaa nabi maxamed masaajka dhex fadhiya ee ilaah isxusinhaya haa dadka ilaahay ba hadda malaa'igta u sheegayo ku faanahay wuxuu leeyahay addoommada miyaad gaari kartaa idinku malaa'igay ma gaari kartaan danahooda adduunya kasoo tageen khayr iyo diin bay ku dhex jiraan way isxusuusin hayaan wanaag bay ka shaqayn hayaan ma gaari kartaan marka idinku markhaati ka ahaada anigoo rabbi ana waan u dembi dhaafo ilahi ley subxana wa tacaala marka cashirkeenii sideed iyo tobnaad maanta halkaa inoo joogo wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu إن الحياة قليلة لذاتها والموت فيها هادم اللذات ما أبصر الأ-